magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay ansixinta qorshaha istaraatiijiyada dhab u heshiisiinta gobolka banaadir ee qorshahan ayaa ah mid waafaqsan siyaasadda qaran ee dhab u heshiisiinta iyadoo ansixinta ay kasoo qayb galeen madaxda maamulka degmooyinka gobolka banaadir agaasimayaal iyo ururada bulshada heer gobol cabdiqaadir muxudiin oo ah agaasimaha qorsheynta iyo istaraatiijiyada maamulka gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay dhab u heshiisiintan dalku waxa uu leeyahay qorshe qaran oo ka kooban afar tiir tiir ka mida waxa uu ka hadlaa dowlad dhiska tiirkaas dowlad dhiska cutubyada ugu waaweyn ee uu leeyahay waxaa ka mid a dhab u heshiisiinta hore waxaa la isticmaali jiray ereyga dib u heshiisiinta waa ku faraxsanahay guddoomiye jawahir ayaa hadda waxay xasuusisay in haweenka gobolka banaadir ay lahaayeen aragtida ama soo bandhigidda ereygan dhab u heshiisiinta oo markii hore la isticmaali jiray dib u heshiisiinta marka hadday sidaas tahay waxaan leeyahay hambalyo gaaran u diraa haweenka gobolka banaadir haddii ayagu ay fikirkaa lahaayeen mudan guddoomiye marka dhab u heshiisiintaasi waxay ka mid tahay cutubada ugu waaweyn ee tiirka dowlad dhiska ee qorshaha horumarinta qaranka ujeeddada loo keenana qof kasta waa ka dheragsan tahay waxa uu qof walbo halkan joogo ogyahay dalkan xaaladaha uu soo maray iyo marxaladda uu soo maray gaar ahaan hadda magaalada muqdisho caasimada ah oo gobolka banaadir ah dhibaatada ka dhex dhacday bulshada halkan wada degan qof walba waa ka warqabaa dhab u heshiisiintu waxay ka bilaabataa marka waxaa la yidhahda qofkay ka bilaabataa kadib laba qof qoys ilaa saasay u socotaa bulsho ilaa waxay gaartaa marka qaranka
gudoomiyaha ururka haweenka maamulka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed deeriye ayaa si wadajira u bogaadiyey qorshaha istaraatiijiyada dhab u heshiisiinta si looga shaqeeyo magaaladeennan ishaysadkaa badan hadday dhul noqoto hantida gaarka loo leeyahay hadday noqoto mid shaksi dadku qaar waxaa jira si isaga caraysan oo laga yaabo qofka kale walaalkiisa wuxuu ka tabanayo inaanan ogeyn marka haddii bahashaan maaragtay degmooyinka la geeyo oo bulshada loo bandhigo oo dadka la isku soo jiido oo dariskii ay ka shaqaynayaan waxaan aaminsanahay inay tahay mawduuc aada muhiim uga ah bulshada sharaf ayay ii tahay inaan maanta intaanoo mas-uuliyiina oo meeshaa fadhida in ay maaragtay barnaamijkan dhab heshiisiinta ay goobjoog ka yihiin hadhayalsinina waa maqlaydeen ninka la yidhaahdo cabdullaahi aadan wuxuu yidhi amniga in amni la helo waxaa ka horeeya in amnigaas ama cunno muu yidhi cunno iyo maaragtay iyo iyo iyo amni waxaa muhiimsan amnigaa muhiimsan waa sax haddii marka amni uusaba jirinba horta seeba cunno qof cabsanaya oo u jeeda qofkii ama dili lahaa ama dhibaatay lahaa fursadu cunno ku cuno ama uu ku fariisto maba helaayaba horta marka lambar one waxaa ah amniga amniga laftirkiisana amni wuxuu ku jiri karaa inay dadkaanu heshiis yihiin ansixinta qorshaha istaraatiijiyada dhabu heshiisiinta gobolka banaadir ee ayaa looga gol leeyahay in bulshada lagu fahansiiyo muhiimadda wada noolaanshaha iyada oo laga shaqaynayo nabadda